mudane maxamed sheekh xasan xaamud wasiirka wasaaradda gaashaadhigga ahna siyahayaha wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka oo muddo toddoba cishaa ku sugan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ayaa waxay kormeer ku tageen xerooyinka ay kaga sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed magaalada marka iyo deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellada hoose wasiirka gaashaadhigga ayaa ugu horeyn marka uu gaaray xerooyinkaasi waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoona warbixinno ku aadan xaaladaha ciidamada qalabka sida ay ku sugan yihiin ka dhegaystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mudane maxamed sheekh xasan xaamud wasiirka difaaca ahna siyahayaha wasiirka amniga qaranka oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ugu mahad celiyey sida ay ugu taagan yihiin mar weliba difaaca dalka runtii sharafay noo tahay maanta in aan idinla qadayno oo aan iswarsanno maanta war ka badan dhinaciinaan ka raba runtii yani guutadan guud saddexaad qiimo badan anigu kulle aqoon gaaraan u leeyahay oo wax badanaan dhowr sano ka horaan soo soo bilownay marka runtii howlqabadkii ay ka geysteen magaalada muqdisho gudaheeda ilaa ex control ilaa maanta aad joogtaan shalambood waa wax la wada ogsoon yahay wa runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dagaalkii aad ka qayb qaadateen ee ugu dambeeyeysay kooxaha nabaddiidka ah gobolka shabeellada hoose wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaadhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maalmahaba ku sugan gobolka shabeellada hoose ayaa maanta deegaanka xeer jaalle kulamo looga hadlayo xaaladaha amniga gobolka shabeellada hoose kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom